amaa bacdu waa suuratu saad aayadda koob iyo afartan suuratu saad koob iyo afartan qaala allahu tacaala واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وموقف الشريعة من الحيل مثلا la xidhiidho qisooyinkii rusushii hore oo dhinacna marka la eego xagga nidaamka iyo axkaamta meela ka soo gelaysa ama mustafaadaad leh waxyaabo lagala baxo waa nebi daawud qisadiisii calayhi salaam nebi ayuub baan leeyahay cafwan wadkur waxaad xustaa nebi maxamed oo cabdanaa ayuub addoonka iyaga ayuub la odhan jiray id wakhti naadaa rabba ilaahay sibuu dhawaaqay annii massaniya shaydaan aniga shaydaan baa wuxuu igu taabtay binusbin waswaas iyo wa cadaab xanuun ilaahay baa daweeye oo ku yidhi nebi ayuub orkud birijlig lugtaada dhulka ku dhuf haadaa muqhtasal waa biyo lagu maydho kuwani baaridun qabow wa sharaab iyo cabbitaan cabbidna leh wawahabnaa lahu ahlah ehelkiisii baanu hibay inaanu siinay wa milahum macahum in la egna waa loogu daray raxmatan minaa naxariis xagga iyaga ka ahaatay awgeed baa lagu siiyey wadikraa iyo wax ku qaadasho liulil albaab ciddii aqoon iyo garaad leh see wax ugu qaataan ilaahay wax waliba inay u dhibyan yihiin wakhud biyadika baa ilaahw gacantaada waxaad ku qabataa ayuubow diqhan xoogaa rucuba laan faraq yaleh fadrib bihi islaantaada ku dhufo walaa taxnad ha ku dembaabin dhaartii innaa wajadnaahu waanu helay nebi ayuub saabiran isaga oo ku sabray wixii soo maray nicma alcabd addoon baa wanaag batay oo ayuuba innahu awaab mid ilaahay u noqod badan buu ahaa oo ilaahaysa in badan u toobadkeen badan qisada sheegiddeeda halkan ilaahay uga sheegay ku soo qaaday waxa weeyaan ambiyada dhexdoodunbay ku xusan ayuunbuu dee ku sheegnaa sbe waxa ka horreeyey qisadii daawud iyo sulaymaan calayhim assalaam iyo inuu ilaahay ku imtixaanay awoodda hogaamineed iyo tan dhaqaale ayaa lagu imtixaanay oo horumar xagga dhaqaalaha ah iyo mida xagga awoodda ah ayaa ilaahay uu siiyey imtixaankoodu dhinacaasu ahaa imtixaankaana way baaseenoo way ku sabreen marka imtixaanka ilaahay oo ambiyada marinayaa midu kaasu ahaa kan kalena waa mid ka hor jeeda oo cudur iyo caydh ah cudur iyo caydh ayaa lagu imtixaanay nebigan ayuub la yidhaahdana isaguna labadaba uu ku sabray dadka adduunyada ku nooli imtixaankooda waa labadaa ilaahayna sidaasaa qur-aanka uu ku xusay wanabluukum bishari waalkhayri fitna sharka iyo khayrkaba waan idinku jirabayaabaa ilaahw hadduu qofka shar soo maro cudur iyo caydh iyo cabsi iyo faqri waa imtixaan haddii khayr la soo mariyana iyana waa la miduun labada siyoodba ilaahay waa karaa maalmaha adduunyaduna dadka saasay ugu qaybsan yihiin fata'amal fii axwaali haaulaa litacrifa ana axwaala addunyaa laa tantadimu liaxad si aad u garato arrimaha adduunyadu inaana cidna isugu tubadhacsanayn marba si ay noqonayso wa ana alcaaqila laa budda lahu min asabri cala almakaarih qofka wax karadka hayna kolle wixii soo marayaba waa ina ku sabro marka nebi daawuud nebi ayuub waxaa uu ka mid ahaa ambiyadii ilaahay uu daray reer banu israa'iil nebigaa isaga ah sidaa qur-aanka kariimkaaba ilaahay uu ku caddeeyey jidhkiisa iyo dadkiisa iyo duunyadiisa intaba waa laga imtixaanay oo jidhka waxaa kaga dhacay xanuun jasadka iyo dareenka iyo shucuurkaba la xidhiidha sidaa uu ku cawday binusbin wa cadaab nusbiguna waxa weeye waswaas ku yimaada qofka cadaabkuna waa xanuunka jidhka labadaasaa soo gaadhay reerkiisiina wuu ka dhintay bislaan iyo ubadba adduunkiisina wuu ka baxay marka dee imtixaankaasi wax sahlan maaha kaasaa marka kuwa musiibadaasaa ku wareegtay muddo markii uu joogay ayaa ilaahay uu qaylandhaan u dirtay qayladaasoo uu ku cabanayo in xanuunkii uu ku adkaaday sidaa darteed ilaahay weydiistay in uu ka dulqaado oo dadna uu siiyo macnaha carruurtiisiina uu soo celiyo caafimaadkiisa iyo cuudkiisiina ilaahay uu soo celiyo intaba ilaahay uu ka aqbalay taasina ma anfiyayso ama meesha kama saarayso sabirkii uu sabray kama saarayso laakiin ammaantiisuu leeyahy iyo sabirkiisii labadaba sabirkaasaana ilaahay uu ku ammaanay sida halkanba uu xusay nicmaalcabdu innahu awaab sabirkaasuu ku ammaanay nebi sulaymaan isagana nicma alcabdu innahu awaab macnaha waa kaana haadaa qaniyan shaakiran wa kaana haadaa faqiiran saabiran mid farabadhanoo sabray buu ahaa ayuub sulaymaanna wuxuu ahaa mid hayntiisu fiican tahay oo sabray oo aan dhex butuluqsanin sida madaxda iyo maalqabeenku ay baasha u dhex dabaashaan laakiin waajibkeedii marayey cabashadiisu waa intaa anii masaniya shaydaanu binusbin wa cadaab sidaasuu yidhi marka nusbigu waxa weeyaan waa tacabka laa yamasuhum fiiha nasab ahlu jannaha ma taabanaya baa ilahay ui wax tacabi marka tacabka weeye nusbigu erayada luqada ah haddaynu bal yar qabanno urkud waa rakada maal u cirhbiyey baa la idhaha rakada daabba faraskuu cirhbiyey macnaheedu waa maxa cidhibtu la dhacay marka rakdi ku samee dhulkoo cidhibta ku dhufo weeyi muqhtasal waxa weeye meel lagu maydho ama biyo lagu maydho marka halkaasay ka soo boodayaan biyahaas ilaan ilaahay awliyadiisa adimadooda iyo arkaantooda riigaga riiga qalab badan baa loo raadiyaa rafaad badan iyaga waxaa u riig noqonaya arkaantooda xubnahooda malakul jibriilba markii u gurmanayay islaantii nebi ismaaciil hooyada u ahayd intuu agteeda yimid unbuu baalka ku yara gujiyey dhulka garbihii uu lahaa mid ka mida ayuunbuu dhulka ku yara gujiyey fainfajarat maa'an ceelkaa samsamkaa looga aayay oo laga dhaxlay marka ayuubna sidaasoo kale dhulkunbaa la ku dhufo muqhtasalku waa kaa diqfigu waxa weeye markiisa hore mukhtalidkaa laydhaa adqaafu axlaam xulmi isku dhex jira marka halkan waxa weeyaan waa laan faraqya badan oo rucub ah oo isku dhex jirta xinfiga halkan ilaahay uu yidhi walaa taxnas xinfigu markiisa hore waa dhaarta ama marka hore dembigaa la idhaahdaa dembiga macnaha hadduu qofkii ku dhaarto inuu waxaa yeelayo oo aanu yeelin dee uu dambaabay ilaahay baa ahlu naarku ka warrama waxau uhi wa kaanuu yusiruuna cala alxinfi alcadiim waxa ilaahay uu sidan u naaray kuwii ahlu naarka ahaa ugu cadaabay cala alxinfi alcadiim dembi weyn bay ayay ku fadhigi jireen awaab waa alrajaac ilaahay buu in badan u noqonaya ayuub halkan haddaba nebigani uu ilaahay u dhawaaqay ee uu yihi id naadaa rabbahu annii massaniya shayطaanu binusbin wacadaab ilaahw shayطaan baa igu taabtay nusb iyo cadaab macnaha waxyeelo xagga shucuurkayga iyo dareenkayga ah oo fikrigu abuurtay oo markaa uu dee had iyo jeer marka dhibaata ku timaado qofka bani aadamkaa si uu sabirka uga lumiyo shaydaanku waswaas badan buu ayuu ku labaadiyeeyaa qof oo dhaa haddiu ilaahay saan kuu gurmanaya muxuu kan ku sameeyo waswaas badan cadaabkuna waa dhibka jirhka soo gaadhay oo markaa isagana dee noqon karta uun in malaha waxyeelo uu ku keenay xanuunkii shucuurku ilaa jirhkiisa gaadhay sidaasay tahaydoo markeeda horeba dhibka iyo dheefta labadaba ilaahay baa keena laakiin wixii shara iyo wixii xun ee waxyeelo ah ilaahay cid aan ahayn baa loo nisbeeyaa washaru ilayka walkhayru washaru laysa ilayk waalkhayru biyadayk ducadii nabiga ahayd ilaahay khayrku gacmahaagu ku jira laakiin sharku xaggaaga ma aha adiga sharka laguma nisbaynayo iyadoo ilaahay uu markaa labadaba qadaro nebi ibraahim calayhi salaam ayaa waxau ihi waladii huwa yuطcimunii wayasqiin waidaa maridtu fahuwa yashfiin waa ilaaha i raashime ee waraabiya ee i caafimaadiya kolka aan xanuunsado markuu i bukaysiiye muu odhanin laakiin markaan xanuunsada buuli tii baabkeedii oo kalunbay markaa noqotay marka nebigaa isaga ah muddo dheer buu marka xanuunkani hayay sideed iyo toban sannadood meelahaasaa kutubuhu ay qorayaan inuu xanuunkani hayay jirhkiisii uu markaa dhibaato badani soo gaadhay iyo shucuurkiisii dadkiisii waxa kaga hadhay baa la idhaahdaa islaantiisii u shaqayn jirtay islaanta laftigeediina waxaa dhex fadhiistay shaydaankii maalin maalmaha ka midabaa wuxuu u soo diray qof isu muujiyey inuu wax daweeyo ama isagaaba isaga soo dhigay waxaanu leeyahay ayuub haddii ninkan malaha dhakhtarkaa loo geyn lahaa way fiicnaan lahay isaguna wuxuu gartay in uu shaydaan yahay kan uu yeedhanaya islaanta ee u gacan haadinaya waayo qofka bani aadamka ah wakhtiyadaa uu xanuunsado wax badan shayaadiinta iyo khuraafaadlayaashu waa marka ay ka faa'iidaystaan qofka ama marka uu jilicsan yahay had iyo jeer marka ama ay wax sheegi karaan ama ay waswaaskooda iyo ibtiladooda qaadsiin karaan waa markaa saa darteed baad arkaysaa qof caqiidadiisu ay iskaba wanaagsan tahayoo markaa xanuun yimaado bal kanna waa la yidhaahdaa kanna kula daal kanna kula daal kan isla afooxisana ma loo geeyey heblaayana ma loo geeyey wadaadkaa la marinaya islaantaa la marinaya faaliyaha la marinaya mid walboo la marinaya macnaha waa nooc tijaabo ah qofkii uu leeyahay ninbuu ka boqol u taliye bal boqolka ha ku biiran khuraafaadluhuna marka islaantii ayuuboo dee rasuul ilaahaya ayay malaa boqolkii ay uga qiildayaysay istidhi kanna ku daro dee kiibaaba shaydaan haashow isna ayuub tiibu ogaado islaantiina dee ilaaha ay ka yar ilaahay oo ay ka yaro baydhay buu ugu cadhooday dabeedna waa kaa ku dhaartay hadduu ilaahay caafimaadiyo inuu boqol ulood ku dhufan doono islaantan mar hadday shaydaanba usoo waariday inkastoonu iska dawaynday isagu sababtan keenta inuu dhaartan ku galo saas ahayd baa la leeyahay kolkii arrimihiisa ilaahay uu xallinayu isagii daweeyey ee dadkii uu soo celiyey ee xoolihii uu soo celiyey islaantii habkii uu dhaarteedii uga kafaaro gudan lahaana ama dhaartiisii uu ku furin lahaana iyadana waa loo tilmaamay arrimihii o dhan wixii ku adkaa o dhan ilaahay uu ka maareeyey marka dadkiisina way dhinteen sa aynu hore usoo xusnay xoolihiina way ka baxeen dadkiina islaantaasa kaga hadhay way la joogto dhibkaasaa soo kala maray iyo way ka tagtay labadabaa laydha inta qisada aynu ka arkayna daahirkeeda waxa weeye inuu cawday rasuulkani xanuun adagi soo gaadhay waxyeela xagga shaydaanka ka timi noocay tay naskuma cadaynine ilaahayna uu ka daweeyey uu ka dulqaaday mushkiladii qoyskana u xalliyey marka imtixaankii uunbaa muuqaalkiisii guudi lahay uu noo sheegay iyo nebigani siduu ugu sabray inta muhiimkii waa intaa ambiyadana had iyo jeer dee ma aha malaa'ig laakiin waa bashar xanuunkuna wuu ku dhacaa laakiin weliba wuxuu ugu dhacaa si ka adag sida dadka qofka caadigaah rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a wuxuu u yimid qof ninbaa u yimid saxaabiga isagoo buka oo xumad aada u badan ay ka karayso markaasuu yihi aad baa lagu lagu kaarinaya wuxuu ihi haa laba idinka idinka mida xumadda ku dhacdaan anigu iska xijinaya oo laygu salliday liannahu wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ashaddu lbalaayi alambiyaa uma asaalixuun uma alamhalu faalamhal dadka ugu imtixaan badani waa ambiyada saalixiintaa ku xigaya qofba qofku kasii iimaan iyo adkaysin badan yahay baa imtixaankiisu ka badanaya saasuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam waxaa qisooyinku ay sheegayaan in islaantu ay tiri ilaahay maa barideeda uu yihi ilaahay intuu inoo nicmeeyey toddobaatan sano ayaynu bilaa imtixaan ahay sideed iyo toban sanana macalimtixaan baynu dee aan sabirno intuu inoo nicmeeyey in la eg akhiiran waa kan ilaahay baryay iyadoo sabirkiina ilaahay ugu qoray marka qisooyinkaa kolay la sheeg sheegaya laftigooda sanadkoodu ma adka laakiin wuxuuna culimmadu ku yaro sababaynayaanuun sababtan keentay dhaarta ayuunbay ay ku yaro sababaynayaan marka insaa loo soo dhaweeyaabaa roon laakiin qisooyinka laga yaaba kutubaha qaarkood inay qoraan oo waliba maraajicda tafsiirka qaar ka mid ay soo saarayaan iyadu waa khuraafaad ama waa qisooyin reer banu israa'iil iyo xaggaa dadka muslimiinta ka soo galay qisooyinkaasoo sheegaya nebigan inuu xanuun ku dhacay dabeetana uu qurmay jidhkiisii darxi uu galay kadibna marka uu cibaadaysanaya darxigaa iska guri jiray marka uu tukadana uu mid walba meeshiisa ku celin jiray caqliga iyo sharciguba way diinayaan ambiyadana xanuunu ku dhacaasa aynu hore usoo xusnay laakiin mid lagu qurumaysto ama lagu noco oo uf lagu dhaado laga taga maaha taasi cismada iyo sharafta iyo karaamada ambiyada ayay meelka dhac ku tahay marka waa qiso khuraafaada taasi culimada mufasiriinta ee muxaqiqiintuna ay radinayaan ay maaragtay deerifaynayaan wax markaa intan aayadda sii dhaafsan oo qiso ah oo kale oo nusuusta ku soo aroortayna ma jirto oo sii bayaaminayo ama xadiidka nebigale calayhi salaatu wasalaam allaahuma ilaa haddii laga tego waayo xadiid nasaa-i iyo bukhaari ay warinayaan baa waxa abi hurayrana soo ka maqlay nebiga waxau nebigu wax ka sheegay maydhashadan ayuub iyo habkii ay ahayd iyo wuxuu ilaahay kala kulmay in la isu raaciyey caafimaadkii jidhka iyo cuudkiioo loo soo celiyey in la isugu daray labadaba mar qura ayaa uu xadiidkaasi tilmaamaya wuxuu xadiidkaasi leeyahy baynamaa ayuub yakhtasilu curyaanan khara calayhi rijlu jaraad min dahab fajacala yaxfi fii hawbih fanaadaahu rabuhu yaa ayuub alam akun akhnaytuka cama taraa qaala balaa yaa rab walaakin laa ghinaa lii can barakatik iyadoo uu maydhanayo wakhti ayuub oo uu curyaan yahay macnaha aanu dhar xidhnayn kolkaa ayaa waxaa ku soo daatay wax sida ayaxoo kale u fara badanoo dahab ayax laaleegoo kuusquusan baasaa ugu soo daatay kolkuu arkay dahab cascas inuu yahay ayuu uruursaday ilaahay baa u dhawaaqo ku yihi miyaanan dee kaa maaransiinin waxan malaa dee xoolihii kale la siiyey weeye ilaahayow waad isiisay laakiin barakadaada ayaa ka dhargayaybu waa barako aad xagga sare kasoo dayse cidina ka maarmi mayso maalku marka si wanaagsan loo isticmaalaya waxaa lagu tilmaami karaa sida naska ku sugan baraka waxaa kalou noqonayaa khayr wa inahu lixubi alkhayri la shadiid marka wuxuuna naskaasina uu tilmaamay uun in la isugu daray cuudkii iyo caafimaadkii oo biyaha uu ku maydhayna ilaahay ku caafiyey sidan aayaddu ay xustay dahabka faraha badanna uu go-iisa ku rasaystay oo in yarba uu ku dhargayba ila ilaahay baa ku baahi tiri kara si dhaqso ah واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب شيطان بقى لبضع يقطارت شيطان كل قفك بني آدم كاده وحو يالي كرا أحلى بعيد سن كرا معه مركي سورة وح جراوي ونصوص طبعا ما يحسيس ولا الدفير كري عقلانيين تدك عقلي كسعودان علمي كسعودان بديري آه قفكنا وحبو يالي كرا ده سيد بني آدم كان وحكو يالي كرا أما هكو ديلان أما هكو لاوعينه ayuunbuu isaguna yahay oo qofka bani aadamkaee ilaahay ku sallido ilaahay baa isagaba gacantiisa uu ku jiraa shaydaankuoo dee kama baxsana awoodda ilaahay sideennan oo kale un weeye marka waxyaalo sabab buu u noqon karaa qofka ilaahay uu ku sallidayo markaasaa qur-aankuna dee taa uu tilmaamay aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaydaanu min almas dadka riba cunayaashii way derderan yihiin oo waa dad silan oo sagagarahoo circiraya sida qofka shaydaanka uu derderayba oo u circiraba qur-aanka ilaahay uu ku yidhi ilaahayna waa faray addoomuhu inay ka magan galaan shaydaanka ilaahay marka dee nabigana calayhi salaatu wasalaam waa isku dayeyba inuu waxyeeleeya rasuul allaahi maxamed ilaa uu lahaa rabbi baa gacanta ii geliyo habeenanoo tukanaya hadduu isoo hujuumayna gacantaabaan ku dhigay oo waan iska qabtay oo saasaa ilaahay iga nabadgeliya marka isducooyinka iyo qur-aanka iyo dikriga iyo gaashaanka qofku uu ku gaashaamanayo diinta iyo sawaabka iyo cibaadada iyo daacada alleh taasa isaga waa ka hortag markii haddaba wakhtigiisii uu soo dhammaaday imtixaankii ilaahay baa si deg dega u daweeyey dabeedna wuxuu uhi urkud birijlika lugtaada dhulka ku dhufo biyaa ka soo bixi haadaa muqtasal halkani waa halkii aad ku maydhanaysay waa biyii lagu caafimaadinayay baarid qabow wa sharaab iyo cabid waanu cabay markaasuu ka caafimaaday qaybta hoose markaasuu ku maydhay kolkaasuu ka caafimaaday qaybta kore wixii imtixaanaha ilaahay baa kaga kaxeeyey wawahabnaa lahu ahlahu wa milahum macahum waxaan u hibaynay ehelkiisii iyo in la-eg laba macnoba culimmadu way ku fasireenoo dee ehelkii hore hadduu dhintay caruur damba ayaa ilaahay u siiyey islaan dambena wuu guursaday caruur dambena waa u dhalatay wa wahabnaa lahu ahlah wa milahum macahum iyo in la-egna waxay sheegaysaa intuu noolaa bay sii tarmeenba intuu dhalay in la-eg baa ku darmatay oo ay sii farcameen kuwii kalena isaga oo noolba ayay tarmeen ilaa ambiyadu muddo dheer bay noolaan jireen wakhtiyo badan waaya waxaa kaloo lagu fasiray wawahabnaa lahu ahlahu wa milahu macahu ehelkiisii baan u hibaynay oo kuwii dhintay laftooda lasoo nooleeyey dee mucjiso nebi weeye ambiyadana way dhacday marar badan inuu ilaahay ducadooda kusoo nooleeyey cid dhimatay qur-aankuna dee waa xusay sida qisada nebi ibraahim iyo nebi ciise iyo nebi muuse intaba aad ku aragtay ee qur-aanka kariimkii ka warramay marka tanna mucjisoon bay noqonaysa haddii reerkiisii baan u hibaynoo loo soo nooleeyey wa milahum macahum markaasay u tarmeenoo intii leeg intii loo soo nooleeyey in leeg baa ku darmatay taasaa ilahay isugu hagaajiyay raxmatan mina wadikraa liulil albaab wakhud biyadika diqfan gacanta ku qaada baa layihi rocob laan laalaado sida mermeridaasoo kale ama baxrasaafkaasoo kale weeye laan dheer diqfigu fadri bihi islaanta ku dhuf walaa taxnad dhaartii ha ku dambaabin ee nin wixii uu ku dhaartay fuliyey noqo saasaa ilahay marka uu dhaartay inuu boqol ulood ku dhufto ilaahay baa u farsameeyey kolka si dhaartiina dhaar u noqoto islaantiisina aanay u dhibaatoon ayaa ilaahay ugu farsameeyey nin ilaahay wuxuu hagaajinaya waxba kama naaftaane rucubdiqfigu waa rucub laana soo qaada baa li waa laanta faraqyada badan boqol faraq oo yaryar bay leedahay boqol caleemood ayay leedahay marka guntuu ka soo fujinayaa dabeedna hal mar buu sidaa ugu dhufanaya boqol ulood dheh weeye boqol ulood dheh ilan laantii waliba ulbay ka joogtahay sheekhu halka uu u keenay masaladana taasaa laga yaabaa inay masalo axkaama ama fiqiya baa ka hoos bixi karta oo sidaa darteed bay fuqahaduna isugu khilaafeenoo taasuu halkan u keenay hadduu ilaahay caafimaadiyo inuu saa samayn doono ama gafay gashay darteed ayuu sidaa ugu dhaartay labadaba la yidhi in dee wuxuunaynu haynaa inoo muuqdo daahirka aayadda in dhaartani ay jirtay marka halkan dee waxay xustay aayaddu in edbin daraaddeed iyadoo aan waxyeelo badani jirin in shareecaddu ay fasaxday ninku hadduu gar ugu leeyahay islaantiisa inuu edbin karo sida qur-aanka kariimka aba ilaahay uu ku xusay nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu u yidhi wadribuuhunna darban hayra mubarix wax ku dhufta wax ku dhufasho aan waxba yeelayn oo aan dhaawacaynin oon dhib u geysanaynin waa jaais macnaha ma aha shay sunno ahe waxa weeye shay fasax loo siiyey qofka haddii markaa sababi aanay jirinna fasaxaa ma helayo qofku fasaxaasi ma jirayo haddii laga yaabo inaanu waxanfacayn ama uu dhib geysanayana iska dayntiisaa fiican siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam u yidhi laa tadribuu imaa allah war addoommaha ilaahay ha garaacina dumarkaa weeyaane sabab la-aan maray qaarkood dumarkoodii gacan saareenna wuxuu lahaa laqad taafa biaali muxamed nisaaun yashkuuna aswaajahunna laysa ulaa'ika bikhiyaarikum xaafadahaygii waxaa ku wareegay dumar ka cabanaya raggoodii waxaan idiin sheegay kuwaa garaacay dumarkooda inaanay ahayn kuwa idinku fadli badan kuwa idinku fadli badana idinku wanaagsan maaha mar haddii aanay dee sababi jirin xukumka saddexaad waxa weeyaan halilxukmu khaasun biayuub am huwa caamun lijamiici nisaa jamiic innaas dheh arrintan dariiqada noocani ma waxay ku gaar tahay nebi ayuub in xalka noocana la gaadho mise sharcigeennana waa husaynaysaayoo masalo jidaysan weeye oo dee innagana wax lagu xallin karo dadka muslimiin ahaan muslimiinteenna ha iyo mayaba la yidhi iyadoo qaacida ay jirto odhanaysa sharcu man qablana sharcun lanaa maa lam yarid naasikh sharciga ummadii hore innagana sharci buu inoo yahay haddii diinteennan aanu ku jirin wax nasakhaa oo meesha ka saaraa qaaciidadaa iyagoo culimmadu cuskanaya waxa ay leeyihiin xalka noocan ah waxbaa lagu xallin karaa sidaa daraaddeed baad madhabta shaaficiga kutubahooda ku arkaysa iyo abu xaniifa oo kale raximahum allahu tacaala oo ninku hadduu islaantiisii ku dhaartay inuu intaasoo wax ku dhufanayo in laantanoo kale uu qaadan karo waxyaabaha ay markaa soo daliishadaan waxaa ka mid ah nin xanuunsanayay wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam inkastoo riwaayada sanadkeeduna aanay qawi ahayn sida qurtubi uu sheegayo ayaa sinana ka dhacday isagoo buka ayuu shaydaankiina u hoos qaaday kolkaa wixiina uu ku caddaado dee isagii baaba qiraal ahaaba labada arrin waanu xanuunsanayaa kan kalena way usii wehelisay marka nebigu wuxuu faray in sidaa loo sameeyo oo laantaa lagu dhufto shamaariikhda leh faraqyada faraha badan iyo caleemaha leh sidaasaa xal looga dhigay marka tan laguma tilmaamayo waa maarayn maarayn weeye ilaahay arrimihii uu maareeyey iyo nooc faraj iyo ruksaa weeye xeelad lamama tilmaamayo macnaha taxaayul xeelad laga fakanayo wixii sharcigu uu waajibiyey ma aha tani ee wuxuunay la mid tahay uun waa farsama farsama uun bay noqonaysa iyo nooc farajahoo ilaahay addoommaha uu siiyo ka ruksa unbay ka dhigantay sidii nebi yuusufba markii uu la hadhayay walaalkiisii yaraa kuwa kale uugala hadhayay waxa uu u cuskaday shareecadii yacquub uu u cuskaday isagoo nidaamkii wakhtigaa ka baydhay halkaa lagu hayay dhaarta qofku uu dhaarto ee dabcan reerkiisa inuu waxaa ku samaynayo uu ka dhaarto dabcan waana ka kafaaro gudan karaa oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahy intaan wax ka dhaarto ayaan arkayaa samaynta shaygaa la sameeyo maalan inuu islaantiisii la hadlay inuu waxyeelo gaadhsiin doono inuu furi doono taasuu ku dhaartay iska daynteedaa fadli badan waanu ka kafaaro gudanaya marka waxaan mararka qaarkood dhacdabuu nebigu uhi inaan dhaarto dabeetana aan arko waxaan ku dhaartay iska dayntiisu ina biriga iyo samuhu uu ku jiro kolka aan ka kafaaro gurto dhaartayda marka saasaa wanaagsanoo xalfun fil xalfu talaaq wax la yidhahdaa jira oo qof kol hadduu ku dhaarto inuu waxaa yeeli doono ama aanu yeelaynin kafaara gud buu samaynayaa kafaaratulyamiin uunbuu bixinayaa oo sharcigu qadaro suuratulmaa-ida aynu ku soo marnay axkaamteeda axaadiid saxeixina mawduuca way ku soo aroortay laga yaabo marar badan inaynu soo tilmaano waayo saasaa ilaahay ugu ammaanay nebiga waa ka gudubnay taa waxa wey bilowga suuratu muxamed suuratu muxamed bilowgeeda aayadda afar qaala allahu tacaala faإida laqiitum aladiina kafaruu fadarba الriqaab xataa إida afkantumuuhum fashuduu اlwathaaq faإima manan bacd وإima fidaaءa xataa tadaca alxarbu أwsaaraha dalika walow yashaء اllahu lantasara minhum walakin liyabluga bacdakm bibacd والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم وبلغ سورة محمد آيات أفراد الحرب في الإسلام قال الله تعالى إلهي ما وحول سقى كهضيا أرمى الله حريرا dagaalka dadka muslimiinta cadowga ay ku qaadayaan iyo maxaabiista ay ka qabsanayaan iyo waxa laga yeelaya islaamka uu jideeyey iyadoo ilaahay uu ka waramayaabaa waxau ihi faidaa laqiitum aladiina kafaruu dadka muminiintaabuu la hadlaya faidaa laqiitum markaa la kulantaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay dabcan weerar baa lagu qaaday fadarba ariqaab qoortaha laga garaaco xataa idaa adqantumuuhum marka aa cidhiidhi gelisaane ka xoog badataan fashudu lwathaaq xadhkaha ku giijiya fa imaa manan bacdu inaad markaa ku galladaysataan oo iska sii daysaan wa imaa fidaa'an iyo inaad madax furasho ka qaadaan maxaabiistaa qabateen labaduba idiin bannaan xataa tadaca alxarbu jeeroo dagaalku uu dhigayo awsaaraha culaysayaasheeda culays buu leeyahy ilaa culayskaasi fududaanaya oo cadowga awooddiisu daciifayso oo dhibaatadiisa laga aamin noqonayo islaam ka jeedsanayaan rag sidaa isaga celiya baa ilahay walo isaga dhiciya daalik almru daalik kaasaa laydin faray walow yashaau allahu rabbi hadduu doonayo lantasara minhum wuu ka argudan lahaa walaakin liyablua walaakin jihaad buu idin faray liyablua si uu u imtixaano bacdakum barhkiin bibacdin barhka kale ugu imtixaano oo idinkaa la eegayaa balin nafiya maanu hurtaan ilaahay diintiisa waaladiina qutiluu fii sabiili illaah kuwa lagu laayay jihaadka falan yudila acmaalahum camaladoodii ilaahay ma luminayo ma dayacayo sayahdiihim wuu hanuuninayaa waa hagaya wayuslixu baalahum arrimahoodoo dhanna waa hagaajinayaa wayudkhiluhum aljanna jannadana ilaahay wuu gelinayaa jannadaasoo carafahaa lahum uu baray oo aanay ka habaabay nin waliba xaafadiisa iyo hoygiisa iyo baradiisay xuruucintu diyaarka ugu tahay si toosu u tegi dadka muuminiinta isagoo ilaahay la hadlaya waxa uu faray inay rag iska dhiciyaan oo jihaadka ay galaanay awood yeeshaan marka ayaddu waxa ay ka hadlaysaa cududda ay yeelanayaan dadka muslimiinta ah islaamkuna dagaalka cadowga lagu qaadayo la yska dhicinayo waa waajibiyey isaga oo ogsoon dhibka ka imanaya dhibka ka imanaya isagoo ogsoon sababtuna waxa ay tahay waxaa laga hortegayaa musiibo iyo mushkilad dal iyo dal iyo dadba aafaysa cadaalad iyo xorriyadna lumisa waa dafcu dulmi waalcudwaan xadgudubka iyo dulmigaa meesha laga saarayaa dhulkana waxaa laga nadiifinayaa waxaanu ilaahay jeclayn oo iimaan la-aanta ah marka waxa uu u arkayaa oo u tixgeliyey shay lagama maarmaan ay duruuftu ka dhigtay inuu yahay dagaalku waa la iska dayn lahaa dadka wuxuu ilaahay ka doonay hadday bixinayaan oo inay ishelaan ilaahay dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisu inay ishelaan intaasi hadday seli lahaynoo loo kala dhex bixi lahaa oo kaafir iyo shaydaan uu dayn lahaa dagaalka lama qaadeen waayo islaamku wuxuu u tixgeliyeyba inay awsaar leedahay wisriga marka hore dembigaa la idhaha culayskaa la idhaahdaa marka inuu culays jiro dal iyo dadba uu ku dhimanayo dagaalka islaamku wuu tixgeliyey laakiin waa lagama maarmaan haddana nin shaaciraha waxa uhi idaa lam takun ila alasinatu markaban falaa budda lilmudari ilaa rukuubuha haddii meel kaloo lagu tallaabsado la waayo buuhi waranka iyo hubka caaradiisa mooyaane waa lagama maarmaan buui in caaradiisa lagu tallaabsado iyo seefka afkeeda in lagu socdo ummaduhuna had iyo jeer waxaynu odhan karnaa had kastaba ha joogaane mar haddii aan sharci iyo diin hagaysa iyo ilaahay oo ay ka cabsanayaan aanay jirin nidaamkooda waa nidaam ulghaaba nidaamka kaynta oo kale wey waa wax jira wey ee kolba xayawaanka u xoog weyni meeshaa uu ka atooreynaya uu haysto geeljiraha waxaynu naqaanay inuu qofka u yimaado midka kale geeljiraha buu imanayaao maadii bixi buu odhanaya markaa maxay ka dhigan tahay wuu isku tijaabinayaa balberito markuu soo weeraro inuu si dhib yar u dili karo oo uu daciif yahay in kale maalintaa markaa ay afarta geela boobaan ee ay legdamaan hadduu arka inuu mid daciifa yahay maalinta dambe isagoo foori ayuu dabada u qabanaya dhingida waa dhoollatuskaa dowladuhu ay samaynayaan maadii bixidii waxay ka dhigan tahay dhoolatusaan samayno marka dabeedna labadii meelood ay dhoolatuskii sameeyeen waxan waxay yihiin baa la ogaanaya waxa u qarsoon waxa ay haystaan casriga waxa la iskaga difaaci kara kullu daalik dabeedna waa taa dee aad arkaysa eh la ishafayo ee la iscunayo maanta dad badan oo galbeedka u han weynaa iyo maraykan iyo yurub waxa ay leeyihiin war dimuqraadiyaddii iyo xorriyaddii iyo cadaaladdii naloo sheegi jiray talow xagee ka dhacday way isweydiinayaan ilays bay ku raadinayaan iyagiibaa dhabanahaysba ilaan waan la soo saarayninoo dadka waan laga warbixinaynin waa la yaabsan yahay marka had iyo jeer haddii la waayo kibirka noocaasa wax lagu hor joogsado dal iyo dadba wuu fasahaadaya adduunyadiina waa isu baxaysaa qaylo ayaa la isu baxayaa maanta markaad warbaahinta caalamka dhagaysato mashaakilka laga waramayo iyo meelaha balaadu ay ka dhacaysa dadku ku dhimanayo ku dhaawacmaya uu burburayo waa halkee waa caalamulislaamu idaacadda marka aad furto falastiin baa laga waramayaa ciraaq baa la barbar dhigayaa waxaa laga waramayaa jumhuuriyadihii ruushka sidoo kale waxaa laga waramayaa afghanistan kashmiir inta afrikadanna meelaha qarxaya daarfor ku dar soomaaliya ku xigsii kada waa intan uun yurub iyo maraykan iyo meelka aasiya meel kaleo wax ka dhacaysaa ma jirto taana waxaa keenay uun markii ay iyagu ka gaabsadeen cududii militariay rag iskaga celin lahaayeen markay ka gaabsadeen ee ay tafaruqeen ee ay goosamo noqdeen ee meel walba mid yaroo boqora ama madaxii intuu qufushay oo xad yar uu u samaystay layidhi saaxiibadaadaa kalaa kuu colehe iyagunbaa kugu colsan kuwaa kugu xigunbaa kugu colsan halkaay kaasooyay kuu soo dhaafay annagaana kaa celinayna annagan iska kaadhis marka runtii dee waxaa dhacay maanta markhaati madoon weeye oo qofkii caaqileh ee garaad leh ee muslimiinta ka mid ah wax garanaya wuxuu aada iyo aada u dhadhaminayaa diintiisa iyo qur-aanka kariimka ahay awoodda in fara badan ay ku dhiiriyeen aayaadku inay dadka muslimiinta awood yeeshaan runtii awooddaasi waxay ka dawo tahay waxay u danaynayso waxa ay horu marinayso taasaad ogaan karaysa awood la-aanteed umadi ma jirto dhaqaalaan jiraynin akhlaaq baan jiraynin diin baan jirayn cibaadaan jiraynin walowlaa dafcu llahi nnaasa bacduhum bibacdin lahudimat sawaamicu wabiyacun wasalawaat wamasaajidu yudkaru fiiha smu llahi kaiira masaajidkaa lagaa duminayaaba ilahay uu ku leeyahy haddii aanad awood lahayn wax jira weeye marka haddaba waxaa nasku uu halkan ku xusay oo ilaaha boqorka ahi halkan uu inoogu bayaamiyey bal qaradkii jihaadka laga lahaa xusnaye macnaha qaradkiiiyo ujeeddadii waxay noqotay dadkii ducafadaha in la badbaadiyo dadka xorriyaddooda inay helaan xorriyadda dhaqaale iyo xorriyadda cibaado iyo xorriyadda dacwadda diinta kaliya ilaahay u ogolaya waa islaamnimada kiristankana ma ogola yahuudiyaddana ma ogola ma ogola tawataniyaddana mar hadduu tan ogol yahay tanun buu leeyahay caalamka laga faafiyo marka ciddii hor joogsanaysaaba xaq bay u yeelanaysaa in lala dagaalamo laakiin iyadoy taasi jirto ayaa haddana aladabu fi lxarb wa fi ljihaad dagaalka dhexdiisa adab baa ilaahay ummadda uu u jideeyey adaab macnaa inay dadku yeeshaan hab wanaagsan oo maxaabiista lagula dhaqmo oo dagaalku uu yeesho gaalka dil oo gartiisa sii inuu noqdo ayaa marka nasku halkan u tilmaamay ilaahay wuxuu yihi isagoo ummadan dhiiriye faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba ariqaab marka kuwaa gaaladaa la kulantaan darba ariqaab waa masder ficilkiisii ka naaibo ficilka in la xadfa ay waajibtay sida mafcuulo mutlaqa macruuf ku ah fadarba ariqaab fadribu riqaaba darban qooraha ka jara qoorta ka jara macnaheedu dilkiinu yuu noqonin iyo dagaalkiinu mid daciifa oo rag soo hawaysto yuu noqonin ee kurtaha la hordhigo kurta ka jara weeye macnaheedu fadarba riqaab sidaa iyaguba hum idinba garaynayaan ay u kala dirayaan dadka ee jinaasadda midhan ay u daadinayaan fadarba riqaabi fasharid bihi man khalfahum kuwa aada la dagaalamto kuwa ka dambeeya ku kala eri baa ilahay waaye marka haddaba ay xoog bataan dadkii muslimiinta ah maxay yeelayaan xataa idaa afkhantumuuhum ifqaanku waa cidhiirigeli marka ka gacan sarraysaan in badan fashudu lwathaaq xadhigana ku geejiya maxaabiista wax maxaabiistoo in hayna miyaad aragta ma jiro wax xadhigga lagu geejiyaa ma jiro laakiin waa laynoo geejiyey intaasoo meelood oo aynu ka warannayba meel waliba maxaabiis bay leedahay toddoba kun oo maxbuus baa inta tirakoobkooda lahayo filistiin ay ka hayaan reer banu israa'iilkii dhulka ka boobay marka kuwan shalayta soo duulay iyaga aan loo imanin oo qaarkood shan iyo toban sano labaatan sano ay ku jiraan xabsiyada oo qaarkood caruurtoodiioo guursatay aanay aragba odaygii saa uu maxbuuska u ahaa oo markay cid iyo ciirsi waayeen cunna ka soo mid maciinsaday bal nimaan u turhaynin baa u talinaya kolkaasay yidhaahdeen waxaanu ku goolaaftamaynaa inaanu cunnada ka soonno subxaan allah shaaroon baa u jawaabay wuxuu ihi waa yeelkood buui intuu shir saxaafadeed qabtay war waa wada dhimanaysaan buu ihi haddaa cunnada ka soontaanoo waxba idiin gurman mayne ama cuna ama daaya sidaasaanay tahay ilaa ninaan kuu turhayniyuu kuu talin baa layii marka intay iyagu kugu kugu giijin lahaayeen adigu ku giiji ayaa ilahay ilaa waa laba quwadood oo isu obasita sidid oo saa isaga hor jeeda ama kanaa joogaya ama kan waa la isfiniinayaa xaq iyo baatilku waa isfiniinayaa marka xaqa iyo ehelkiisii hadday daciifaan dee kan kalunbaa halkiisii galaya marka fashudu lwathaaq xadhigga dee ha lagu geejiyo maxaabiis hala xidhxidho laakiin dee ma sidoodaynu qaawinaynaa sidaynu odhanaynaa mise waa maxaa maxaa la samaynayaa wax lala yaabay noqotay adduunyada oo aan hore loo arag waxa runtii dadkaasi ay sameeyeen la isma lahayn ummad bay waxaanay ka suuroobi karayaan midkui ay qafaaleen ay geeyeen gontanaama ka warramaya waxa uhi markii judhii u horraysay afghanistan ay naga qaadayeen horta dharkao dhan baana laga dhigay mudh iyo gacan maxaa laga faa'iidayaa sidii hooyadood ay ku soo dhashaybaa maxaabiista dayuurada lagu saaray cawradoodaa la maroojinayaa cawradoodaa la sawirayaa xaggeeda hore iyo xaggeeda dambeba macnaha waa dad akhusunaasa waa darajadii ilaahay uu tilmaamay xayawaannimada ahayd ayay marayaan kolkaasaa dabeetana iyada oo dadkaasi ay wada qaawan yihiin jawaano indhaha ugu wada jiro ayaa meeshii la doono la marinaya sidii la doonana la odhanaya qaarkoodna runtii liwaadkii iyo wixii xumaa ay samayn jireen ay ku samaynayaan marka islaamku taa ma qabee waxa uu qabaa si fiican in loola dhaqmo dadkaa la haystayaasha ee maxaabiista ah arrimahanuu imaamkii iyo mas-uulkii ummadda madaxda ka ahaa ee hogaaminta ciidanka ahaa arrimahanuu door u leeyahy fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa'an fa imaa an tamunuu calayhi manan inaad ku gallabaysataan oo iska sii daysaan waa maxaabiis dagaale haddaad dan moodaan waa sii dayn kartaan kol haddii cadow dambo isa soo urursanaya aanu jirinoo wadadii ka baydhay diinta ilaahay si ay u socoto waa mid wa imaa fidaa'an taasina way jiri kartaa alfidaa madax furasho oo marka ama maa laga qaato ama dad maxaabiistoo ay naga hayaan lagu soo furto labadaba way jiraan labadaba nebigu wuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo rag badan oo muslimiinta ka mid ahaayoo gacanta lagu hayay buu gabadh ku soo furtay nin buu la hadlaa wuxuu yihi war gabadhii heblaaya yaa nasiibkiisu ku dhacay markii dumarkii la qaybsaday nin baa yidhi aniga wuxuu ihi gabadhaa iska soo wareeji mee waan jecelahay buui nasiibkaygana way ku dhacday welina lamaan kulmin mee iska soo wareeji codsigii saddexaad buu nebiga ugu soo celiyey maxaabiis maka lagu haystay buu nebigu kusoo furtay gabadhii intuu celiyey calayhi salaatu wasalaam marka dee nusuus badan baa kusoo aroortay inaan waqti u haynin marka midkan isaga ah faa'iidadaa waa lagu raadsan karaa bederna saasuu sameeyeyoo nin walba wuxuu idhi hebelow ti halkanaad malaa waxu soo doonatay ama dadkan wax ka hungureebaabaad lahayd oo islaamkii baa lasoo rawaxinayaabaa lagu yidhi waa lagu hayaa maanta ishfuro ilaa adeerkiibuu ku yidhi iyo adeerkii cabaas iyo ilma adeeradiibuu nebigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam iyo inanku sadaqa u ahaa abulcaas la odhan jiray inanku sadaqa u ahaa ee inantiisii qabay ayuu yihi war dee adiguna isfuro xaguu dee u kacaa inantii baa meesha joogta kolkaase inantiina dee ile waa ninkeedii baa meesha marayo la haysta ahe iyaduna waxa ay keentay dahab ama kuul ay haysay ayay keentay oo wixii muriyadii qoorta la gashanayay ayay tiri war bal isku furo halkay marayseeg muriyadiina waxay noqotay muriyad ay hooyadeed ka dhaxashay khadiija oo islaantu nebigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam garabkii iyo gaashaanka u ahayd ayay muriyadeedii noqotay markaa wuxuu arkay nebigu in isagii un laysugu celiyey oo arrinkii inantiisii unuu galay oo islaantii uu jeclaa furkeedii uu galay iyo xoolaheedii markaasuu dabeedna ansaartii uu la hadlaa wuxuu hi war ninkaa idinkaa gacanta ku haya xorna u ah haddaad doontaan waa sii dayn kartaan haddaad doontaanna waa haysan kartaan markii ay dareemeen layrhka uu shiday nebigu calayhi salaatu wasalaam ayay yidhahan me waan iska sii dayn cumuuman shuruuduu ku xidhooda isla shuruudiibuu oofiyey markii dambena waa ki islaamay meesha in naxariisi aanay oolin haddii mabaadida lagu kala tago oo ilaahay dartii loo kala dhinto ayaa markaa nasku uu muujinaya marka sidaasuu nebigu sameeyey xataa kii wax laga waayey wuxuu yidhi adugu waxaad isku furanaysaa waxbarashada lanwejkaa la baraya wax lasoo ururiyey dhalinyaro badan oo reer madiine ah markaasuu yui luqada bara iyo qoraalka iyo idinkuna ku xilbaxa buui waxaa ku xilbaxaysaan aqoonta iyo waxbarashada marka nina kaash buu bixiyey ummaddii nina aqoon buu siiyey oo dadkii wax ku baray waimaa fidaan waa saas wey marka dadna waa la sii daynayey dadna madax furashaa laga qaadayay ilaa haddana xukunkaasi waa qaa'im qaarkoodna waa la dilaya waa la tooganaya qaar baa saamaxaadba lahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam dagaal waluu galayo ogeysiis buu sii dhajinayaa hebel iyo hebel iyo hebel iyaga haddii la helo halkooda ha lagu dilo macnaha waa qaar ama ilaahay uga warramay inay rajo la'aan yihiin ama la tijaabiyey inay bilaa rajo yihiin oo soo islaamay oo basaas noqday oo ridoobay oo haddana soo galay oo ridoobay oo noocaasoo kale aha qaar munaafiqnimo lagu ogaaday wey markuu maka sii gelaya sanadii sideedad afar qof buu tiriyey ama ka badanba rag iyo dumarba isugu jiray dhowr qof toban ku dhowaad intaasi haddii ay xataa haystaan buu yidhi kacbada daaheeda halka la magan geli jiray halka ugu cajo badan dila buui marka qayb saasaa loo dilayaa qaybna waa la iska sii daynayaa qaybna madax furasha laga qaadaya islaamku saasuu tixgeliyey laakiin lana miyid wareemi maayo laguna ciyaari maayo lana qadin maayo bal waxaa qur-aanku ammaanay iyaga waxsiintooda macnaa dadka wax siinaya ayaa wayadcimuuna acaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman wa asiiran waxaa ilahay uu muminiinta ku ammaanay in ay raashinka siiyaan oo ay quudiyaan ay hagaajiyaan miskiinka iyo agoonka iyo lahaystaha cadowga ka mid ah maxbuuska inay isagana hagaajiyaan baa ilahay uu ku ammaanay sidaa daraaddeed baa nin uu nebigu soo qabtay calayhi salaatu wasalaam humaama la odhan jiray oo tiirkaa masaajidku kusoo xidhay kolkaasuu halkaasaa lagu raashimayey lagu hagaajinayey nebiga calayhi salaatu wasalaam subax walba uu soo maraya war maxaad haysaa buu lahaa madaxdu ka mid ahaa dee waxa aan hayaa buu ihi haddii aad idishana ninaad ku aargoosanaysaa dili nin yar canaada buu ahaa haddii aad maal doontana waa lagu burburaya waan kuusoo badin doonaa haddii aad isii daysana waxaan ahay ninkuu abaalgudaya waa kii nebigu sii daaya dabeetana uu islaamay ee uu soo maydhay ee uu halkii ku islaamay markuu arkay sida fiicanee loola dhaqmayo xataa tadaca alxarbu awsaaraha waxay qaayo u tahay fashudu lwathaa xataa idaa afqantumuuhum fadarba ariqaab xataa idaa afqantumuuhu fashudu lwathaaq sidaa yeela oo sidaa yeela ilaa dagaalku culayskiisa u dhigaya goormuu dagaalku culayskiisa dhigaya waa marka dadka muslimiinta ay ka gacan sarreeyaan cadowgooda ee ay isku hubsadaan kuwan inay yihiin racyad aan maanta soo jahaysanaynin oo dadka muslimiinta ah hoos taagan halka ayn maanta ku jirno marka ayagu galaan markaa waa cagtaa loo dhigaya dalika walow yashaau allahu lantasara minhum waxay ka jawaabaysaa arrin kale dalik waa faslu khiaab dalika waajibun calaykum kaasaa waajib idinku ah aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama lama nasakhin jihaadkii ilaa qiyaamaha faral buu yahay dadka muslimiintaa faral buu ku yahay oo inta muqadasaadkooda ay maqan yihiine dhulkii ifsaadkaa lagu wada ee dadkii mustadcafiinta ay yihiin jihaadku waa waajib ilaa qiyaamaha waxau waajib ku yahay ummadda islaamku siday u dhan yihiin wuxuu waajib ku yahay siiba kuwa madaxdoodaah ay ku hogaamin lahaa haddii ay dayacaan oo cidda hawshan ummadda mas-uulka uga ahay ay dayacdana dee maalinka qiyaamaha ilaahay waa kala xisaabtamaya dulliga adduunyada ku dhacaya ka sakow waa wax laga xisaabinaya ummadii oo loo haysto wey walow yashaau allahu lantasara minhu hadduu ilaahay doonayo uu ka aargudan lahaa waxaad macnaha dadka qaarkood hadday isweydiin lahaayeen o odhan laha war nimankani talow hadduu ilaahay sidan ugu cadhooday hadduu ummaddii sidan ugu abaabulay uu leeyahay la dagaalama dee isaguba awood buu leeyahy waa addoomihiisii ilaahay uu abuuray muu inaga laayo dadka qaarkood baa dareenkooda u caynkaa geli karaya muu isaguba inagaga filaado qaarba ilan la tilmaamo qur-aanku uu xusay in dhulka lala gooyey dabaylo lagu salliday malaa'iga ku qaylisay war kuwan sidaasi ku wanaagsanaan lahayda dadka qaarkoodba ama fulaynimaha ka ahaata ama fikirbeeh ay taasi iman kartaa marka ilaahay baa wuxuu ihi haddaan doonayo waan ka aargudan lahaa kuwane walaakin liyabluwa bacdakum bibacdi waa la ysku kiin imtixaanaya adigu intaad ilaahay u wakiilanaysaad leedahay ilaahay ku filo maxaad qabanaysaa maxaad xayaatada halkan u joogtaa ma inaad raaxaysato ma inaad dhaqato ma inaad caafimaadto ma inaad xoolo hesho ma inaad kuwaarta halkan baad u joogtaa mae gebigaagaba waxaa laguu keenayba hawlo uu jihaadku ka mid yahay inaad qabataba gebigaaguba inta halkan aad joogto waad imtixaanan tahayoo takaaliif iyo waajibaad baa lagu saaray soomka salaada zakada jihaadka alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar waaldacwa waalcilmu kullu dalik kifaaxunbaabaad qaadanaysa marka haddii aad howlaha uu kani ugu muhiimsan yahay ka gaabiso ee lagu imtixaanayo howlgab baad noqotay howlgab ayaad noqotay kana faaidi maysa marka waaba shaqo idin taallabaa ilahay u leey anugu waan ka aargoosan lahaa waan ku fil lahaaye laakiin de waan isku kiin jirrabayaa waan isku kiin eegayaa inaa idinkuna bixisaan waxa agtiinna qaaliga ku ah nafta maalka wakhtiga aniguna aan idin siiyo waxa agtayda qaaliga ku ah oo ah jannada إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ساسا إلهي وتلما حبالك الإبسان يا دي إلهي وحكا إبسان ألابتي سوى قالي هدي هذا الكا إسكال لا حيستات بركمدا لا ريستات هذا وح قالي أن دون يهلي ميسين آه ولكن ليبلو بعضكم ببعض جوابتي واطاه maxay helayaan haddaba dadka imtixaankan iyagu gudbay ee aan ka nixin aan ka didin jihaadka jihaad maanta dee halku maraya waa la arkaya jihaad marka lasoo qaado waxa weeye runtii intaan inta gaalku uu ka nixi jiray in ka badan bay maanta muslimiintu ka naxayaan waa nasiib darada ku dhacday mayraab baa laydinku sheegayaa miyaa laydinku soo duulayaa miyaa la ydin xidhxidhayaa aad iyo aad u cajaa'ibsan wey dabcan inuu fiqigiisa yeesho oo si aanu u dhicinin uu taabagal si uu u noqdo in fiqigiisa iyo fikirkiisa iyo cilmigiisa la wanaajiyo jihaadka oo wadada ku munaasibkaa la mariyo waa midh meesha ku jira laakiin dee in laga tago iyaduna ma taalo والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم انت أصلا من وادتك هوشودا إيا أمانة صارنيد iyo cibaadadan gutay ayaa ilaahay ugu abaalguday intan oo dhan ilaa shaqadu waxa ay yididiilo leedahay waxa ay aada ku hamidaa marka aada ajriga mushqaayadda la helayo ee lala guriya noqonaya kolkaad og tahay aad ku sii qanacsantay heshiiska markaasaad farwaaweyn ku saxeexaysa markaa waxaa lagu helayo naftan iyo maalkanaad bixisay ilaahay wuu xusay markaasaa waxa uhi kuwa jihaadka lagu dilay falan yudila acmaalahum camalkooda lumin maayo camalkooda lumin maayo bal wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam jannadaba inay ka xigta uun inta naftu ka baxayso naftu inta ay ka baxayso mar hadduu camalkan ikhlaas ula yimi iyo isagoo ilaahay ku adeecaya oo balaayo kaloo wehelaysa aanay jirin jannada waxa ka xigta intaasuu naftu ka baxayso sayahdiihimna waxa weeye waa barakada uu jihaadku leeyahayoo ilaahay baa hanuuninaya waxa uu ku hanuuninayaa wax waloo sawaabka ah ummadda sidii loo horumarin lahaa sidii loo hagaajin lahaa adduuniya aakhira sida arrinkiisuu ku wanaagsanaan lahaa saasay ahaan culimmadii salafkuna oo marna cilmigay baran jireen mar cibaadaday badsan jireen sanadaha qaarkooda iyo xajka sida cabdulaahi bnu mubaarak oo kale muddana jihaadkay siin jireen oo goobaha dagaalka ayay tegi jireen wa yuslixu baalahum waa bushaaro kale arrinka bani aadamku iska dhacdhac badan iyo baalkooda ilaahay baa arrinkooda o dhan hagaajinaya arrinka reerkooda ilaahay wanaajinaya ka wadankoodu wanaajinaya kooduu wanaajinaya macnaha dadka muslimiintii cudud ay yeeshaanoo xaqa u adeegaysa waxay u hagaajisa mooyaane inaanay wax ka xumayn wax alla waxay ka xumaynaysa aanay jirin ayaa nasku xus jannadana wuu gelinayaa ilaahay wuu baraya carafahaa lahum wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka ahi xaaf guryaha uu ku leeyahay jannada wuu ka yaqaanaa kuwa adduunyada ku leeyay buu nebigu ihi waa xadiidka fasiraya carafahaa lahum ilaahay baa baray jannada bal ka warran iminka markaad magaalo degan tahay gurigaaga inaad waalantay mooye haddii aad miyir qabto miyaad ka ambataa lagama yaabo adigoo fikiraya oo meelaad maraysaba aanad isogayn unbaad arkaysa adoo albaabka hor taagan hadda meel kaleabaad ka shaxaysa haddana xaafadda ile waad ku buuxsan tahay waad is hortaagaysaa uun adigoo aan isogaynba ama gaari wado ama lugeeyo kanna waabay kasii yaqaanaanba intaasoo guribay leeyiin intaasoo bangalo intaasoo xurucin intaasoo janno waa islaantii nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam inankeedu jihaadka lagu dila waxay tihi waxaad ii sheegtaa inankaygii majannuu galay dhimayoo dee waan ogaho shahiid majannuu galay aan farxoon bushaarayste mise naar buu galay aan baroorta eh oonba ayo idhaahde markaa wuxuu yihi janno qura maahee hiya jannaat waa jannooyin fara badan buu inanku helay inanka janno quraha kusoo koobin buu yidhi islaanyi laakiin jannooyin badan buu helay marka jannooyinkaasoo dhan carafahaa lahum ilaahay baa baray waanay ku waarayaan marka saasaa ilaahay uga warramay dalkiisa iyo dadkiisa iyo adduunkiisa iyo aakhiradiisa intaba isagaa inaga yaqaana wixii ummaday ummad ku noqon lahayd wixii lagu horumari lahaa wixii lagu halaagsami lahaa intaba isagaa kala yaqaanoo dee ummadda wuu tilmaamay marka waxaynala gudbanay waxa keliya oo ay tahay un in ilaahay tilmaanta laga qaato oo qur-aankiisa dee lagu adeeca sida u farayo wallahu aclam